maamulka cusub inkasta oo hadda maanta xaaladda lagu jiro aan la dhihi karin babkii loo magacaabay waa loo hambalyanaa waa u hambalyanaynaa in ilaahay u fududeeyo kuwii la mahadiyey oo hoggaankoodii iyo taladoodii tusaale u noqotay ummadda in ilaahay uga dhigo hortaas waa ugu hambalyanaynaa maamulkii horena waxaan leenahay waa mahadsantihiin waa sagootinaynaa waxaan leenahay waxaa soo qabateen ilaahayna waa idin ogyahay ummadda soomaaliyeedna waa idin ogtahay waana mahadsantihiin runtii in maamul cusub uu yimaado maamul horena uu baxo waa dawladnimada isbedel isbedelka in ummaddu ay gola ogolaato waa dimuqraadiyad iyo is-ogolaasho iyo walaalnimo waaye ogolaasho ay ogol yihiin in la isbedelo waa ugu mahad celinaynaa dee maamulka cusub oo hadda xaaladan lagu jiro inay maamul qabtaan ogolaadeen ayagana waa ugu mahad celinaynaa runtii mahad ilaahay iskale aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa odayaasha dhaqanka oo runtii nala fududeeyey oo arrimahan qabtay haddii aysan ayagu ahayn runtii aanan wax badan ka qaban karin iyo wasiirka wasiirka bismillahi raman dee wasiirada dhammaantooda waa u mahad celinaa gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha oo asigana ugu dhabar adeegay kuna dhiiraday inuu talooyinkii oo isaga markuu talooyin badan uu dhegaystay oo odayaasha uu dhegaystay oo dadkii asxaabta uu dhegaystay siduu ugu dhiiraday isagana waa ugu mahad celinaynaa dadka lasoo xulayna waxaan rajaynaynaa inay noqdaan kuwa dalka iyo dadka ba anfaca iyo diinta ayagana sharaf ayagana sharaf hugta xaaladda maanta waddanka ku jirana ka jirtana wax badan ka bedela waddanka hadda aan joogno ani mar badanna waa sheegay haddana waa ku celcelina waa habsi kor ka furan waddanka waddan ka dhiga degmooyinka iyo tuulooyinka inay isku socdaan nasiibkoodii iyo iyo dadaalkoodii kuwa ayaga naftoodana lagu guulaysto oo la mahday ilaahay ka dhigo runtii aadaan idinkaga mahad celinaynaa sida walaalnimada leh iyo wada shaqaynta iyo dadaalka waa ka mahad celinaynaa in allaale intii wax ka geysatoo dhan waa u mahad celinaynaa dad badan oo mudan ayaan la magacaabin kuwa mudanna waa dad badan oo mudan ayaa hadda aanan la magacaabin kuwa mudanna waa la magacaabay kuwii aan la magacaabin oo rajaynayay waxaan ka codsanaynaa wakti kaley leeyihiin inay waktigooda kala sugaan walaalahooda hadda nasiibka u helay waxaan ilaahay dhiibin qofna ma dhiibi karo wixii ma kuwa nasiibka u helay maanta inay la shaqeeyaan ay ogolaadaan ay ilaahay u tuugaan in shaqada ilaahay ku guuleeyo aysan lugoy aynan u geysanna waa ka codsanaynaa ciidamada nabadda suga ilaahay baa nabadda suge waxaan ka codsanaynaa booliiska iyo militariga iyo nabad sugidda iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed inay maamulkan si dhaba oo ahalnimaha oo soomaalnimaha ula shaqeeyaan runtii afgooye iyo markaba nasiib ay u yeesheen maanta in maamul loo magacaabo waxaan rajaynaynaa taariikhda maanta in taariikh wax bedela ay noqoto dadkuna ay ay ay u bogaan magaalooyinkana dhibaatada iyo diifta ka muuqatona magaalooyinkana ay diifta ka tiranto dalka dhibaatooyin badana ka jiro dhul badan oo dawladdu ay iska lahayd oo dana guud iskoollo isbitaallo jardiino dhibaatooyin badan la gaarsiiyaa jiro maamulkan waxaan ka codsanaynaa maamulkii iftiinkii iyo diricdii dawladda soo celiyo meelihii gardarada lagu degay oo dawladdu ay lahayd oo ama maamul dawladdu oo lahaa xukuumad lahayd nooc kasta ay ahaayeen kuwa soo celiyo dawladda hantideeda xafido dadka dad badanaa waxaa jira dhul qof leeyahay ooftooda ahayn laakiin kan dawladda leedaha ka muhiimsan kan dawladda leedahay kuwa hadda dhalan doono iyo kuwa joogo iyo ku dhammaantoodaa wada leh waxaa la rabaa dhulka dawladdu leedahay in la xafido dhulku dhibaatooyin badanaa laga sheegay maamulkan cusub horta waxaan ka codsanaynaa lixdan bilood wax dhuloo la dhiibi kara ma jiraan ninkii dhul la siiyey lixdan bilood gardaraa lagu siiyey waxaan rabnaa inaan ogaano xaaladaha dhulka ka jiro inay qiimeeyaan aan rabnaa ay ogaadaan waxyaalaha laisku haysto kuwa gardarada kuwa garta ah inay horta ogaadaan ay baaraan dhinac walba ka fiiriyaan jardiinooyinkii la dhistay inay baneeyaan aan ka rabnaa laamiyada jajabsan inay dhisaana laga rabaa laakiin ayagu inay ku mashquulaan inay sida ayagana ay kuwo kale u dhiibi lahaayeen loogama fadhiyo mana loo idman taas runtii waxaa loo idmaday inay wanaagga iyo nabadda iyo dawladnimada iyo sharafta soo celiyaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka shabeellada hoose dego gaar ahaan dadka afgooye iyo degmada marka iyo degmada afgooye dego waxaan ka codsanaynaa maamulka la la shaqeeya colaadina meel iska dhiga colaad waxbaa lagu gaari waayo wiilaa ku dhintay wiil waa ku dhalan waaye horumar waa laga gaari waaye qofna wax waa ku heli waaye marka waxaan codsanaynaa in inta liscafiyo ilaahayna loo toobad keeno la wada shaqeeyo dhulka la wada dhisto dhulka waa naga wada badan yahay waana deeqaa nabadaan ugu noolaan karnaa nabadaana na deeqdo waxaan nabad ahayn oo na deeqi karo haba yaraatee ma jirto marka dhibaatadan si looga baxo dadka waxaan ka codsanaynaa inay heshiiyaan iscafiyaan wax allaale wixii dhacay ay iska hilmaamaan maanta hore la aado sidii horumar loo gaari lahaa oo adduunyada hore u martay aan u tiigsan lahayn oo aan u gaari lahayn annaga runtii aad iyo aadaan uga xunnahay inaan maamul magacaawno qorshaheena ma ahayn waxaan rabnay maamulka in la doorto laakiin waktigaan u weynay amni darro dhaqaalo xumo waxyaalo badanaan ugu kalifay in maamulku meelgaar oo lix bilooda la magacaabo lix bilood kadib waxaan ilaahay ka baryaynaa in la isdoorto dadweynaha soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka shabeellada hoose dego gaar ahaan labadan degmo dadka dego inay gacantooda qofka hogaamin kara ay ku doortaan aan ilaahay ka baryayna taasaanu ku shaqayn doonaa iyagana iyagana waxaan ka rabnaa inaysan lugoynin oo aysan waxyaalo kale ka fekerin dadkoo dhan wax islama noqon karaan run waaye dad badan oo mudnaa ayaanan hadda ku jirin kuwa mudnaana waa ku jiraan marka saas darteed waxaan codsanaynaa in maamulkan la hormariyo lala shaqeeyo aan ku gaarno berito yaa la qoraa aan la dhihin oo la isdoorto dadka hadda la magacaabay kuwa hadda inta dadaal badan sameeyo marka dambe oo la doorana si xooga loo doorto iyadoo la jeclaya la doorto inay noqdaan waxay ku noqon karaan markay cadaalad iyo dawladnimo ay ku shaqeeyaan haddii laakiin ay waxyaalo kale ku shaqeeyaan haddii lix bilood aaday u yartahay lama dooran doono markaana waxaan idin leenahay fursadaa hesheen fursaddaas ka faa'iidaysta ummaddana uga faa'iideeya aad iyo aad aa umahadsan tihiin gaar ahaan saraakiisha booliiska iyo nabad sugidda iyo militariga waxaan ka codsanaynaa maamulkan sida sharciga uu qabo sida xaqa in lagula shaqeeyo gacanna la siiyo iyaguna waxaa laga codsanaya inay la shaqeeyaan saraakiisha iyo booliiska iyo militariga iyo nabad sugadaba inay la shaqeeyaan iyo amisomba inay la shaqeeyaan ayagana maamulka gobolkana inay la shaqeeyaan maamulka gobolka lama bedelin sidiisa hore u dhisan yahay nin walba waxbintuu jooguu ka joogaa maamulka gobol degmana gobolha ka sarreeyo marka aad aad aa umahadsan tihiin waxaan rajaynaynaa wada shaqeyn wada shaqayn dadka maamulka degmada afgooye waxaan ka codsanaynaa inay gacmahaas qabsadaan isla shaqeeyaan reer markana sidaas oo kale iyagoo maamulka gobolkana tixgelinayo maamulkooda la shaqeynayo maamulka gobolka ka sarreeyo tala in lagu wada shaqeeyo in la wada socdo in laisla shaqeeyaan rabna annaga maamulka koonfur galbeed wuxuu diyaari u yahay inuu idinla shaqeeyo wax allaale wixii jiro annagana waxaan lasii shaqeynaynaa dawladda dhexe dawladda dhexe ayaa ayaa madaxa ka ah dalka annagana maamul ahaan dawladda dhexe aan la shaqeynayna marka waxaa la rabaa in sidaas loo wada shaqeeyo idinku aad iyo aada umahadsan waxaan idin rajaynaynaa guul iyo nabad iyo dawladnimo iyo wanaag taariikhda maanta oo taariikh gasho la xasuusto wax taraya ila tacayin rajaynayna waan mahadsantihin assalaamu calaykum waraxmatullah